magacayga waa kaaxa maxamed haye oo magaalada salaado ku nool dhibkaan ka dhawaaqayan waxa u badan askarta meesha noola soo dejiyo kuraydii magaaladii dadweynihii magaalada nimanka way ka baxsan leeyihin niman iska joogaan ee magaalada joogaan dhalinyaradii magaalada ku dhasheen ee iskuulka ku bogeen ee baramer ku galeen secondary ku baaseen jaamacad ku bogeen baa maanta ayagoo iska fadhiyaan maqaayadii aad iska hergala inta loo imaaday baa feer iyo raanti lagala daalay wiilasha markay dhowreen oo kordha waryaa waad naganaysa maxaa noo leynaysa markay dhaheen bustoolad baa laga saaray dhabanka bustoolad dhabanka markii laga saaray annaga hooyo maamooyin baan ahayn wixii nala tabar waxay ahayd duqayd baan u tagnay war duqaay dhibkan baa taagan maxaa nooga qaban kartiin annaga wala hadlayna ay noo sugo waxyar wixii annaga waan sugi weyn maxaa yeele caloosha wax naga soo dhacay midlaan wiilkeeda bustoolada dhabankan laga saaray dhimasho moog nolol uma taalo marka waxaan samaynay jidka dadweynaha ku ereeray yaan xirna jidka haddaan xirna nimankii sabab way imaadeen haddaan eeg kadib way noo imaadeen markay imaadeen ood aan xirnay bay nala qabsadeen oodi markay nala qabsadeen waxaan na ku daalina wadada anaa iskale caradan anaa iskale ooda anaa dhigtay maxaa dembi idinki ugu haysteen jidka anaa xirte been baa sheegay waxaa la wadada fur ma furaay baan dhahay ma furaay markaana xabad baa roob ligaga dhigay mid ay kor u dhigaan mid hoos u dhagan hoostay ku daadiyeen il wixii ilmahana carale iskuulka wixii dada joogan car hadda ilmaha baadi naga maqan macalimiintii carare way maqan yihiin duq micisaan waalid micisaan dhalinyar micisaan dhibkaas baa sareera haysaa oo meelaan oga carar aan garanaynin oo meelaan oga socon aan garanaynin oo wax dadan u sheegan jiifta waan maanta sheegan jiifta waa noo imaatay jiifta waa hadda noo imaatay oo noola joogaan annakana wixii tabartaan waa mujir wixii gaariya socod dawli iyo gaali muslima waa xirna jidka waa xirna dhibkaas baa imaaday sareedu dhibkaan la haysaa meelaan oga carar ma garanay ilaahay diiriye baraa la ii dhahaa sareedo waxyaalo badan boo dembi ah nagu soo qabsaday hadda ka hor waxay dowladdii naloo keenay ee inay ammaanka sugto la rabay ee wax noo qabato annaga bay nagu kacday wax ay noo qabato iska badaa annaga bay nagu kacday askarta maxaa la rabay inay duurka wixii dhib aho ka jira ay ka difaacdo ma ogi inay hoosta annada ku kacda ma ahayn xoolo safara inta mari jireen ma maraan geel hadduu soo arooro wadnaha farta ku heen gobolka hadduu dhaco ruuxi dukaan u furnaa ma imaan karo oo ma waxba kama soo qaadan karo ilmo lama adeejisan karo baadi lama dooran karo kuray caano keenaan oo duurkan kasoo baxeen dhexda loo istaagay xaggaa lagu soo garacay waa loo diray waa laga soo sidaayay dugaggi bay oga daba imaadeen dugagga hadday oga daba imaadeen dugaggi baa lagu dhex dilay dadki magaalada oo dadki magaalada joogay kuwii magaalada joogeen ay ilmihii iskuulka bogeen kabaanda keenaa liidi oo qaarkood dhalashada haystaan oo kabaanda aan gaarin ilaahay wuu ku roon yahay annaga dhibkaasaan qabnaa dowladda waxaa la rabaa dowladda waa dowlad dadweynena cod buu leeyahay inay askarta naloo keenay dhibkaas asaga ay naga joojiso yaan codsanayna day maxamed mursal baa lii dhahaa waxaan joogaa magaalada sareedo dadweynaha ku nool ban ka mid ah dhalinyarada magaalada had mar hore iyo mar dambe waa la dilay eber baa laga siiyey maanta maxaa dhacay wiilal iska joogaan iyo kuwa xoolaha soo aruuriyeen iyo kuwa maqaayad iska joogaan oo cid magaalada iska baashaalhayeenba yaa lagu bilaabay ul iyo garac iyo dil duq iyo doonba kudu waa la dilay maanta macalin dugsi kale waa la dilay waa lagu daray waa la qaraac duq weyn oo magaalada jiiraanka ilaa kale maanta waa la qabta waa la dilay maanta kalina ma intaas oo beri baa saa aan ahayn intaas intay noo imaadeen intaa dhib bay nagu wada ahaa annaga waxay noo keentay dhib bay noo keentay beecshirada dhan bay naga xirtay wixii deegaan oo noo imaan lahaa dhan wiilashoo dhan bay leyn markay magaalada soo galaan hadiijo cumar cayaalilaa magaaladan waa magaalo ilaahay baa annaga iska leenahay dhib maayna qabin haddii dowladana lagu soo kordhiyo la yidhi dadkii adiga shicibkaada ahaa haddii la yidhi waardiye oo wax u gal haddii la yidhi waxgalkii ilaahay baa jiraaye waxna way galaan waxna way naga gooyeen annaga ayaa ka cabsanaynaa bedelka wixii aan aran intaan rabood geyn aan ihayn warkaala waxna arneen nala qabtaan ile ayagoo annaga aan waasay soo marin oo aan qaryada soo marin oo magaaladii wax waray hayaan aan jirin baa ruuxa la ruuxi cidda ka foofo oo saaka xoola raaca iyo habeenki habeenka caawa intuu qaayo isagoo tuma noo imaan anaga wiilka ariga ii raaca asagoo ariga iridisaya intay dhabsiyaan bay dhihin waryaa hadal wiilka ariga ii soo haray intay qabtaan bay intay joogtaa af ma garanhaya arigu u taab been baa sheegi waa la yidhi af sabaaxi ma garanaya dhowr kafeel u dhima intii laqaa soo diran buu ii soo xaroodo heer baa jira kuma dhahayo haddaad sheegta kuma aamin hayaan hadda waxaan codsanaynaa dowladda waa dowladda anadii annaga hadda wax noogu qabna ma laho waa dowladda annaga mas-uulka naga hayd waa saydi iyo ayaga iyo kuligii hafka iyo wixii meesha degan dhanba annaga mas-uul bay naga yihiin waxaan u baahannahay ilmaha hadduu naga dhumo oo baadi ilmaha ariga uu ka fakado uu ma dooran karno hadduu habeen ruuxa masle ma booqan karno hadduu ilmaha iskuulka intuu qaado u doolan lahaa kama soo qaadan karo annaga waxaana rabnaa dowladdan hadday annaga nala keenay inay wax noo qabato oo wixii ay garanayso oo sareeyo ah ee ammaanka ugu dadaasho wixii ay ka sii weydo waa sayda ay la socodsiiso annaga marka annada fiirir lahaa naloo keeno laakiin ruux adi aa dhashay ama walaalkaa dhalay ama aabaha adeerkaa dhalay oo hilibkaadi ama abtaa abtaa u dhalay yaa inti la qaada ka dili haddaa haddii tiraan sida xabadda noogu diraa ogosale annaga hadday annaga noo imaato dowladda oo inti la qaada asxaab noo sameeyey oo dowladda waardiya ay naga tahay oo ayaga inay wax noo qabtaan laga rabay waxaan rabnaa sidan saan hayn in noola dhaqmaan dowladda saasaan annaga raali kan ha joogto laakiin dib annaga kama wadno laakiin dhibka inay naga daayaan maxaa la dhahaa cabdirashiid cabdullaahi waxaa igu dhacay ragga labada dhinac bay naga soo galeen su-aal lama weydiin waa la seexiyaa maxaa la yidhi seexo